toban bisha janaayo maanta waa shan iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo toban doorashada caqalka sare ee baarlamaanka xubnaha ka soo jeeda gobolada waqooyiga dalka soomaaliya ayaa hakad gashay kadib kolkii uu khilaaf soo kala dhex galay doorashadaasi waa kan wariyeyna magaalada muqdisho maxamed kaafi oo guud ahaan inoo dulmari doona khilaafka iyo waxa haatan laga yeelayo
waxaa weli hakad ku jira xubnaha aqalka sare ka soo galaya gobolada waqooyi doorashadooda oo ka socotay magaalada muqdisho haata waxaa la doortay ilaa iyo lix xubnood oo keliya waxaana dhiman sidoo kale in lasoo doorto ilaa iyo shan kursi oo kale doorashada ayaa weli waxaa ka taagan muran waxaana la isku haystaa kuraasta qaar sida uu sheegay jaamac maxamed khaalib oo ka mid ah guddiga doorashada ee gobolada waqooyi oo ku sugan magaalada muqdisho waxaa hakadkood ummadda uu ku xilaya waa beelaha dhexdooda waxyaaba la isku hayaa isaga saddexda waa awla laba raba sanaad adigu weliba ahaa intaas sanaad weliba sanaad labada dhinac laba labada kursi kursi weeyaan kursiga labaad gadaasha kama taagin kursiga koowaad gadaasha kama taagin kursiga labaad baa xoogaa khilaaf ku jira meelaha hayrabaan sida musharaxiintu ay si aan hayn inago qaafka balka dhigo waxay fursada leeyihiin dad musharaxiin ka ah xagga aqalka sare xijibadooda aqalka hoose wax ka haysanaa ka baxeen adaalagana wax leeya qof musharax noqday waxaas berigi horena lamala socodsiin qof musharax noqday anagu kama saari karna wayna daliil wax ku heshiiyaan oo qofkii iyagu qanciyaan inuu ka baxo doorashada xubnahan iyo weliba xubno kale oo ay ka mid yihiin kuraasta laysku haysto ee aqalka hoose ayaa waxa u xayiran doorashada madaxtinimada soomaaliya sida uu sheegay guddoonka baarlamaanka weli lama shaaca in xilliga ay dhacayso doorashada xubnaha aqalka sare ee ka soo jeeda gobolada waqooyi ee dalka iyo sidoo kale xilliga lagu laabanayo doorashada xubnaha aqalka hoose ee laysku haysto dhanka kale waxaa galabta suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho lagu toogtay nin ganacsada ah oo si weyn looga yaqaanay suuqa ganacsadahan oo lagu magacaabi jiray allah u naxariista cismaan aadan qalabxoor ayaa waxaa toogtay kooxaha hubaysan kooxaha ayaa markay dilka geystay waxaa la sheegayaa inay goobta isaga baxsadeen cismaan aadan qalabxoor ayaa allah u naxariista waxaa la sheegayaa sidoo kale maalmo ka hor inuu ka badbaaday qarax lagu xiray gaarigiisa ilaa iminka ma jiro wax war oo ka soo baxay maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha ammaanka oo ku aadan dilkani ka dhacay suuqa bakaaraha maxamed kaafi shaqabukareedi wadajir magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa waxa ay haatan bilaabaysaa in dad boqolaala ka soo daadgurayso waddanka dagaaladu ay halakeeyeen ee yemen waa kan markale waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi dowladda soomaaliya ayaa dalka yemen dib uga soo celinaysa dad ka badan boqol kuwaas oo muddooyinka ugu dambeeyey ku xayirnaa magaalada cadan oo ay dagaalo ka socdaan axmed cabdi xasan oo loo yaqaano axmed suudaane oo ah qunsulka dowladda soomaaliya u fadhiya magaalada cadan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dadkan lagu guulaystay muddo dheer oo ay ku xayirnaayeen halkaas in haatan dib loogu soo celiyey dalkooda waxa uu sidoo kale uu sheegay dadkaas in maalmaha dhow ay soo gaari doonaan gudaha dalka soomaaliya bishii nofembar waa la socotaa inaan bilownay hawshaas oo dad laba boqol oo qoys ku dhawaada berbere la keenay kabacdan goboladii waqooyiga ee kasoo jeeda loo kala gudbiyey bisha haddii rabbi noqday tobanka janaayo febraayo janaayo dad talaadada ah waxaan xamar imaan doonaa diyaarad wada boqol iyo konton wada oo caruuri ku jirto ayaa imaan doonta maanta talaadada hadii rabidno waxaa laga soo qaadi dadkaas magaalada cadan ayaa laga soo qaadi doonaa xamar baa soo baahin doonaa sida qursu yahay dad badan oo runtii gargaar u baahan oo gurmad u baahan ayaa iska diiwaan geliyay qudsilada guud ee cadan liisaskaasna waxaan u gudbinay hay-adda qaxtiga qaranka soomaaliya ee ayobta intaba u gudbinay waxaan rajaynaynaa runtii hawshaas hadda hore u bilaabatay in sii socoto ilaa dadka u baahan gargaarka ee rabadalkooda lagu soo celiyo aan ku guulaysanno haddii lahayno marka annaga runtii ka qoysiyad ahaan aad baan duwaan u bixinay dhinacyo badan baan la xiriirnay oo ayada ka mid tahay hay-adda horetii qaranka soomaaliya ka mid tahay arrimaha dadaalkaas wuxuu keenay in gargaar dhaqaale laga helo hay-adda gargaarka ee malik salmaan oo dalka sacuudiga taasoo ballan qaatay in ay bisi gargaare ee dadkaas lagu salaqa bixinayna bixiso hallaas runtii safar baan u galay jabuuti cadano aan tagay hawsha soo dibaridaayay jabuuti oo xafiisha ayaa ka shaqaynhayaan alxamdulilah hawsha hadda wareerfiican bay maraysaa dalka yeman oo ay ka socdaan dagaallo ayaa weli waxaa ku xayiran dad badan oo soomaaliyeed inkastoo dowladda soomaaliya ku guulaysatay dad badan oo ku sugnaa dalkaas in dalka dib loogu soo celiyo dhanka kale magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa ka dhacday munaasabad lagu soo dhoweynayo guddoonka cusub ee baarlamaanka soomaaliya munaasabadda ayaa si gaara waxaa hambalyo loogu diray gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo dadka ka soo qayb gala munaasabadda ay sheegeen inuu yahay aqoon-yahan aqoon badan u leh arrimaha dastuurka iyo sidoo kale maamulka baarlamaanka waxaana sidoo kale dadka ka qayb gala munaasabadda ay rajo badan ka muujiyeen in baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha jawaari oo guulo u horseedo afarta sane ee soo socota ee uu hogaaminayo brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari welalakin ku fadhiya ini wadanku four point five ini intuu ka ekaado lamada kun iyo labaatanku one man one vote ini deeso koofadaan wadanku ini walqabiil leero intu kurooji maadaama sharciyaqaanka dastuurka haddi dhawaajin lahadhitahay shacab shacabkii howna ena dhanka dhalinyarada abshaa loo ka hadalo brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari welalakin ku fadhiya ini garsoor madax banaan sheenta wadanku oo garsoor madax banaan laga helna dowladnimo may helo magaalada
soomaalidu yaanta kooyti digili mirifle shaleysme hawiya kooy daarooda kooy digili mirifle inta kooyeen intaas odaygu maxamed sheekh brofesor maxamed sheekh jawaarey may waaha oday soomaaliyeedu idoome gowskoome ummado inta kooyti amaha naga hanasa insulmi ummado inta kooyti beesi maha weydisine galaal mahan bane mayan kooyeena dowla jeelaan iyo diin jeelaan aan kooyen rabitaanka odaygaas taageeradiisa aan kooyan lalahaqashaday male iyo kamahad siyin waana amahad nagaan sida hadda xaaladda aguu sheegay beesuma lahana siina mayn araay hunguru mayn koyne mayn koyne walaalkana profesor maxamed sheekh cusmaan jawaari taageeradiisa
gudana gudoomiye maykii hambalyahaahe dhammaan maraaqyada sugaasyada aqoon-yahanada ulmaamudiinka ururka haweenka dhallinyarada ee reer gobolka baydhabo meelkii hambalyahayahayaan bardoor maxamed ismaan jawaari farax ee farax sanyo salaam inta boqol todoba boqol salaam inta kunjeer hambalyo hambalyo hambalyo kasalaamana habilfudin abilkii taageerahay ugu yaraan kolley bulshada soomaaliyeed kullikiin hambalyo ee hayse inana kusugi doona hambalyo hambalyo hambalyo
maxamed kaafi sheekh abukar redi wadajir magaalada muqdisho xildhibaana ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed oo maalmihii lasoo dhaafay abaabul iyo shirar ay ka wadeen magaalada muqdisho ayaa ugu dambeyn waxa ay sheegeen in ay diyaarin doonaan mooshin lagu ridi doono shariif xasan sheekh aadan oo sida ay sheegeen ku fashilmay guud ahaan howlihii loo idmaday ee ahaa in uu badbaadiyo maamulka saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba shacabkeeda taasi oo sida ay hoosta ka xariiqeen shariifka uu ku fashilmay
والله كل يوم تاريخ بالعينين من رسول الله وهنا ما كمان رئيس مثلا هم من يدرنا وهم من يدرنا ما كمان رئيس كل ولا يقول شيء ولا من يتلقوا هذا ولا يقول شيء ولا يقول شيء من يسوع لكن ولا ما يقول شيء تلقوا ولا بقول لك يسوع ما دارنا شكل أوكي مثلا ولا تجرا في مكيفنا هو يمرنا في السوق ولا تجرا كجرا بس يوم كمان رئيس كل ولا كذا كذا نتوقع ولا كلا تنقل شيء كل مسؤول كل ولا صدقني يسوع ولا صدقني مسؤول مستقبل المكان لكن قلت شيء كل ولا بيت أنا بيت kulanna tanaawula ka jirnaa hadda qofka baniaadanka wali waa haddii markaas mas-uuli mas-uuliyadiisu leeyihiin gaalkin guud faday isu gorodee daaniyan muqaran hagee marka meelaha la wada tashado marka meelaha walidaa ku warmarkii natiijadii sidankiisa intii ka shakilayay mil meeli gumaysi lu bartoo marka meelaha oo sharagan ka maamuli gumaysida laakiin haddii iska xadgudbo marka meelaha oo sharada waa lakuuganayo meelkala lagashanaya dhabaatadii ladawaa dhabaatadu kuwaa kumadasa kolay dhaliilo badan oo horey naajeeriya badan bay ku jiraan jirta taabooyin ku wareegsan doona waliba dadweyne iyo deegaana shaqeeyta iyo meelada halkii dhalinyarada kale baarlamaanka koonfurta isku shaqeeya dhalinyarada kale iska horta doona dilayeen walaal oo tigada ma aqoonsan salaad meel ikiga wato laga tukadee ma idin ligi jiiday marka la raadiyo oo oo laga tukadaa marka laga tukadaa ma jirto ama caafimaadkii oo dalka ma ku qumayo roogna caafimaadka maamul goboleedyada meel hoos ku wareega waaye wadada dalshaya galmudug dadka hadda muqdisho haddii diyaar qorshada saarata أموتنا تصومان كفاف الأرجوك وإدارات المركزية الدنيا القوانين الحقائق لكن لكن ولا هي مقارنة مستقبلا الأولى تميل القوانين في الوقت لا مستكشاف عام الشرائع المكشاف عام أمر السنة أو ميل الجيد كواي لكن وقوانا قربيان قرشي لسرناتي عاصمة اليوروبي وتك اليوروبي وإدارات المركزية وحكم القوانين القرصة
khayraadka markii talada la siiyo marka meeraha markaas suudi oo la siiyo mooyay markaas oo ay waan isaabta iyo wabu qoodiyo marka meeraha oo markaas iyo rawaanada ingula ka tishanti ay shagaan marka meeraha waa oo iyo biigi tani wala sax wala la taxu qaran fi suudi ee kulli kama kamera ee rawaanada kulli jindari اللي سياستي تركي شعبي ومكمل هاي مثلا بداري هي الإنشاني إذا أرتاغن إذا أرتاغن أنا أنا شكتي وهاي واجباتي في قد مدي كل لا أرتاغن إذا أستني وهو أمام مكمل هاي شريك إيقاف موجود من اللي اكترك اللي يجري اللي اكترك اللي يجري أنا مكمل هاي وجيت كتكاسو لكن أبي تأخذني وقويتو مكمل هاي تبورسي يجيت يعني والله ولا لا يجيت لا يجيت مكمل فتور انت مش مركزة قوية
gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose cabdifataax xaaji cabdulle ayaa waxa uu sheegay in in badan oo ka mida isbaarooyinkii daadsanaa gobolka shabeellada hoose haatan ay bilaabeen in ay qaadaan isagoo intaasi ku daray in haatan isbaarooyinka gobolka yeelaa ay xooga saareen maamulka iyo weliba deegaanka iyo maamulada degmooyinka guud ahaan gobolka shabeellada hoose waa kan cabdifataax oo ka waramayay arrimahaas isbaarooyinka qaar ka mid ahna run ahaantii waa lagu guulaystay in la qaado qaarna maaragtay weli waa si maaragtay gabaabsiyo qaar aan tiro badneena hadeertaan meesha ku hareen qaar kalena marka hore waxay ahaayeen qaar kusoo boodooy ah oo marna soo gala wadada markii ciidanka amniga iyo maaragtay howlgalla jiraana meesha ka xirara oo maalihiisa kale ay ka kala yimaadeen ama kale oo maaragtay ay kasoo iska soo abaabuleen ay dib ugu laabtaan marka alxamdulilah wax badan baa lagu guulaystay haddana hawshaas lagama fadhiyo shirar badan baa socda ma- maamulka maaragtay gobolka iyo kuwa degmooyinka iyo ciidankana war xisaabtan baa jiraya saraakiishii oo xamar iska fafadhida qaarkood waa ku laabteen deegaanadii ay ciidanka ay ka maamulayeen tageen mas-uuliyadooda dib u qaateen wixii meeshaasi ku hallaabo ama dhac ha ahaado ama dil ha ahaado ama isbaara ha ahaato ama kufsi ha ahaado wax alla wixii meeshaasi ku hallaabo ayagaa lagula xisaabtamaya markaani marka wada shaqayntii waxaa la dhihi karaa ilaa xad ay soo laabatay nurdiin maxaa la yidhahdaa wax badanna waan ka gaarnay run ahaantii ololihii soo garaa waxaan ka gaarnay ilaa xad boqolkiiba maaragtay toddobaatan isbaarooyinkaasi inaa afjarno inta dhiman soddonka ahna maaragtay waxaan ku jirnaa sida loo qaadi lahay hawsheedaa socoto isbaaro biidni illahi alkariim waa laga ciribtirayaa gobolkaasi mar kastana waa ku dagaalamana isbaarsi la ciribtiri lahaa labada doon waa laga qaaday doon weyne iyo doonyaro waa laga qaaday ama doon awsuuro iyo sida utaqaanid maxaa la yidhahdaa doonyaro waa laga qaaday meelaha kaleo laga qaaday waxaa kamid ah meesha la yidhahdo magaceeda xawaan suunlaaya kamid ah waxaa kaloo kamid ahaay zoona warmaxan ilaa iyo maaragtay abgoy inta udhexeyso ilaa iyo saddex ilaa iyo afar isbaaro ku dhawaadkeeda oo kusoo boodooy ahay ay taalay ah kamid ah deegaanada laga qaaday marka ilaa iyo afar isbaaroo toos ahna waa la qaaday saddex isbaaroo kusoo boodooy ahna maaragtay waa la kala xeeriyay ayada maaragtay waa waa deegaankaas oo dhan waa laga raxageeyey ilaa haddana waxaa waaye maaragtay waxaa la raadinayaa sidii lagu maaragtay xataa hadday si qarsoodi kusoo galaan xataa waa lagu daba joogaan waxna waa iska eeda qoraan eedeen waxna waa wax cado kiis cado oo moogtahay oo meel yaalo oo moogtahay haddaad tagtidna ugu tegaysid haddaa wareejisibna ah heliskay noqonay moogtahay waxa rasmiga oo meeshaas u yaalo ciidanka watawadka oo militariga ah oo ku dhahay anaga lix bilood toddoba bilood shan bilood hadduu si kala duwan u sheeganayo inay mushaar waayeen waayo ciidamada isbaarada ee u taallay hadday jiraan ciidan kaloo tuutaha ku ligistana waa ciidan ay ayagu raalli ka ahaayeen oo ayaga ina abaabulan waayo ama qaybka ayaga waayo marka waxaa laga yaabaa saddex maleeshiya ama afar maleeshiyo iyo labo ama saddex militari israacaan meel hebel ama tuuli hebel is istaagaan inay isbaara dhigtaan ala yaaba lix nin ama shan nin iyo toddoba nin waayo marka saraakiisha ciidanku ma qabo waayin dadka noocaas ah ma qabo waayin ee laakiinse marka hore waxaa laga yaaba inay si kale u mashquuleen ama kale laga yaaba qaarkood maaragtay in ay culaysyo fuuleen laakiin haddayba heleen maamulkii gobolka iyo degmooyinkiiyo maaragtay isgarbiraayo oo maaragtay isbaarooyinkaas si meel kasta u yaala in laga qaado ka shaqeynaayo isla xisaabtan ilaa intalisyada teebaha iyo maaragtay taliska ciidanka xooga sarkiisa guud ahaanba in maxaa la yidhahdaa shaqadaas la gala ay bilaabatay waxaa la gaaray marka in ciidanku nafkooda saraakiishu ay dib u xisaabtamaan oo ay goobahoodi tagaan oo ay naftood diibka soo dhisanto oo ay ka shaqeeyaan si isbaarinkaas loo qaadi lahaa laga yaabay dhowr sarkaalo laga yaabay hadda ugu inay jirto isbaarada laakiin inta ugu badan goobahooday ku laabteen shaqadii hawsha ciidankay wadaan ciidankay gacanta ku hayaan ayagaa meeshii fadhiya ayagaa maaragta ciidanka jeclaha dadka ka reebaayo taas waxaa dhihi karnaa guul weyn oo warbaahinta iyo maamulka gobolka iyo guud ahaan waxaa la yidhahdaa maamulada degmooyinka iyo ciidanka xataa xooga dalka ay gaareen waxaa dhihi karnaa markii loo fiiriya hadda isbaarinkaas sida loo qaadi lahaa oo mar kastaba meel kasta isbaaro taalane wariyuhu a umalaysid in deegaan kasta la xiriiraayo u dhahay maaragta mas-uuliyiinta usoo sheegaa u dhahay deegaan hebel isbaaraa taala deegaan hebel wey taala taasoo keenta wada shaqeynta in la xoojiyo ma garatay isbaaro xalkeeda in la qaado waaye isbaaro isbaaro shay xun waaye isbaaro waa dhac waa dil waa kufsi waa handadaad waa xoolaha dadka muslimiinta oo soomaaliyeed in lagu banaysto waa in hooyooyinka iyo aabbayaalka iyo caruurta iyo maaragta dadka waayeelka iyo dadka da'da yar ardayda in lagu dhibo waa isbaaro wax fiican maaha isbaaro shay xun waaye waxaa dhigto tuugaa dhigto sakajaanaa dhigto ciyaal suuqaa dhigto ma curab haan hadduu maamul sheegto hadduu maxaa la yidhahdaa waxaa sheegto maxalla ciidan sheegto isbaaro shay xun waaye ilaahina waa naga xarimay ummadeena soomaaliyeedna biidni illahi alkariim waxaan u guntanay ula sii guntanaynaa isbaaro inaa hadduu ilaah raalli ka noqdo qofkii lagu arko ama maaragta lagu ogaadana in black list la geliyo ama sarkaal kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose cabdifataax xaaji cabdulle oo ka waramayey in ay qaadeen qaybo ka mida isbaarooyinkii daadsanaa gobolka shabeellada hoose wararka ka imaanaya degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in maamulka halkaasi uu isu soo dhiibay nin ka tirsanaa saraakiisha xarakada shabaab gaashaale cali waal oo ah taliyaha ciidamada booliska degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ma warbixiyey sarkaal la shaaciyey in uu ka soo goostay al-shabaab oo uu maamulka degmadaasi isku soo dhiibay cali waal ayaa tilmaamay in sarkaalkan uu maamuli jiray deegaan lagu magacaabo domburaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana uu intaasi ku daray in maanta ay ku soo bandhigeen degmada qoryoole sarkaalkan oo al-shabaab ay u yaqaaneen abubakar sadiiq sida uu hadalka u dhigay taliyaha waa midka ay ninkan doonadan qoryooley ninka mid kugu sarreysay deegaankiisa abubakar sadiiqa la yidhaha abubakar sadiiq xaqiiqtan asigaa ku haya asigaa ku xaqiijina waxaad u soo qabtay ninkaas in loo isu soo diibahay wadaadal ayaamaha kamid ka socday in oo isu soo diibi waay mahay nin oo dagaal waa naga soo qabta maahan waxaan ugu imaan markay soo baxayaan iyaga dhowr qof baa heeyeen laakiin hal qof waxaa soo baxday intay kalena waa sugayna insha allah hadda waa ugu hor imaan waxaa ugu hortagnay aralabaad iyo iyo iyo iyo arakowaad inta udhexeys waxaan ka imaaday doonburaala doonburaala amiirka hoygalka hoolaha zoonada qoryooley aa kamid tahay amiirka hegaanka ah doonburaala ka soo baxay doonburaale uuriyaan iyo iyo sideed qasadooda la imaaday ninkaas nin xilima nin xilaalmarin lah waa wiil xilaalmarinaad igu leehay ma jiro wax wara oo al-shabaab ay ka soo saareen sheegashada ciidamada dowladda degmada qoryoole ee ku aadan in sarkaal ka soo goostay shabaab uu isku soo dhiibay maamulka degmadaasi sidoo kale ma jiro ilo ka madax bannaan oo xaqiijinaya warkaasi ka soo baxay taliska booliska degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose
wararka ka imaanaya waddada isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo degmada adgooye gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay ku waramayaan halkaasi inuu ka dhacay shil kaasi oo sababay gaari ciidamada amisom ay leeyihiin oo isaga jiiray sida lagu soo waramayo gaari rakaabsiday
waxaa geeriyootay shan ruux toban kale ku dhowaadna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari rakaab ah oo nuuca soomaalida u taqaano hoomeyga ama miini baska oo ka yimid afgooye halka loo yaqaano calamada uu ku jiray gaari nooca amisom oo si xawaaraha ku socday sida goobjoogayaal ay sheegeen shilkaas ayaa markii uu dhacay kadib waxaa goobta tagay gaadiidka gurmadka degdega ah iyadoo dadkii geeriyooday iyo kuwii dhaawacayba laga soo qaaday goobta mid ka mid ah goobjoogayaashii markii falka walaal aadaa umahadsan tihiin waxaa wax ka dhaceen calamada meel la yidhaahdo ma garatay gaari ka yimid afgooye oo rakaab saarnaay iyo gaari ka yimid oo burundees ah xamar ka yimid ayaa meel shil ku gala ma garat khasaaro waxaa ka dashtay horta gaarigii hoome buuxo waa taqaanaayo oo intaasoo qof saaran horta dadkii waa anay meesha makaan tegayba dad sidooda ay kala dhum ma garat anaa qof oo taqa taqaanid oo maskax qabtaas haddaa arad waa dhexda soo maha dhimasho waa shan ma garatay inta oo dhaawacana waa iska toban iyo shan meelaas ma garatay maamulka gobolka iyo kan amisom intuba weli wax wara kama soo saarin dadkaasi rayidka ah ee waxyeeladu ay ka soo gaartay gaadiidka amisom gobolka shabeellaha hoose ayaa waxauu noqonayaa gobolka ee howlgalka midowda afrika amisom ciidamada soomaaliya u jooga khasaarihii ugu badnaa ay ka geysteen dhowaan ayay ahayd dabayaaqadii sanadian sanadii hadda dhammaatay ee laba kun lix iyo toban markii ku dhowaad koob iyo toban ruux oo rayid ah ay ciidamada amisom ku dileen gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya degmada baranballe ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi abaaraha ka jira dartooda ay ku geeriyootay hooyo iyo laba caruur oo ay dhashay wararkaanu ka helayno degmada balanbale ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in degmadaasi ay ku geeriyoodeen ilaa iyo saddex ruux oo ka mid ah dadkii dhowaan gaaray halkaasi kala soo cararay abaarta ku dhufatay qeybo ka mid ah gobolkaasi dadkani ayaa la tilmaamay inay ahaayeen hooyo iyo laba carruur oo hay dhashay islamarkaana ka mid ahaa ilaa iyo boqol qoys oo ka soo qaxay tuulooyin hooseeya degmada balanbale iyadoona gaajo darteed ay u geeriyoodeen halkaasi aadan cigaal xaafa waxa uu ka mid yahay nabadoonada degmada balanbale dadkii markii xoolihii soo dhammaadeenna magaalada waa isku yimid oo qaxooti ahaan bay u yimaadeen meeshaas waxaa ku meydayy islaan iyo ilmeel baa ku meydeen dad badan oo nafkooda ay ka dhacda afar iyo labaatan saac ciidan nafkoodana waa loo malaynayaa goor xumahaasaa ka dhacay waayo dadkii gaadiidkii maruu ka dhammaaday oo arigii ka dhammaaday biyihii bay soo galeen laba carruur ay wadatay waa markii ilmihii waa islaantii dhimatay ilmihii horena waa baxay waa raadinay iyadoo gabadhii iyo iyo ilmo meydeen baa u sugnay ilmihii kale baanu soo qaad awlaq baanu gaari soo saara halka awlaq baanu lagu keenay warooyinkii markaan la yeelna degmada balanbalana dhibaatada qoorta xumaa ka dhacay nabadoonka oo hadalkiisa sii wata ayaa dhibaatada ku haysata qoysaska ku soo qaxay balanbale ku eedeeyay maamulka degmadaasi waxaana uu nabadoon aadan guddoomiyaha balanbale ku eedeeyey in uu leexsaday gargaarkii loogu talagalay qoysaska gaaray degmadaasi dhibaatadaas waxaa u geystay guddoomiyaha degmada balanbale odayaal hadda waxba qabtayna maanaan maqal oo nabadoonnaha ama samadoonnaha iyo degma ahaan waxu qabtayna maana kuwa qabiil ahaan waxu qabtayna maana maqal raashinkoodii wax loo dilay kabacdina waa lala baxo waa la gatay guddoomiyaha gatay baa li baahi bay u dhinteen baahi markii hore carigii baa ka baaba'ay markii damaahuurti baa ka leexatay waxaasay ku noolaayeen maamulka degmada balanbale oo aan xiriiro kala duwan la sameynay si aan wax uga weydiino dhacdadani iyo eedeemaha loo jeedinayo ayaana inoo suuragelin inaanu haleelno welina kama aysan hadlin arrintani si kastaba waxaa abaaro baahsan oo ay ku baaba'een dad iyo duunyaba ay ka jiraan qaybo ka mid ah dalkani soomaaliya dhanka kale wararka abaaraha ee ka imanaya gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya ayaa iyaguna waxaa laga deerinayaa nolosha dadka ay ku sugan yihiin guud ahaan gobolkaasi bakool
bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah cali axmed maxamed cali madoobe soomaali ah kana soo jeeda gobolka bakool gaar ahaan degmada rabdhuure ayaa waxaan meeshaan ka hadlayaa dhibaatada haysata dadka aan ka soo jeeda ama deegaanka gobolka bakool ayaan meeshaan inaan rabaa inaan uga hadlo hadalkan wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka soomaali iyo islaamka oo dhan ay og yihiin oo wadanka soomaaliya oo dhan qabsatay abaaraha iyo dhibaatooyinka mudda ugu darneed ayaa gobolkaas haysato waxaa kaloo ayaga haddana haddana usii dheer muddo ilaa iyo dhowr iyo toban sano ah waagii cabdullaahi yuusuf uu madaxweynaha ka ahaa wadanka oo baydhabo uu joogay wixii ka dambeeyey wadankaas go'doon bay ku jireen wayna iloobeen go'doon aan caadi ahayn ay ku jireen oo ama dadkii deegaanka ka soo jeeday ha ahaato ama ha noqoto dadka macnaha adduunka oo dadka dhibaataysan u gurmada intaba way iloobeen marka dadna hadda dadkooda ayaa macnaha dadka xasuusaya haddii ay ayaga dadkii dadka ka soo jeeday ay dadka xasuusinaynin cid macnaha u soo jeesanaysa lama arko dadkaasoo aad u dhibaataysan abaar ba-an ay hayso xoolihii ay dhammaadeen wixii joogana ay sii socdaan ay gabaabsi yihiin maadkii suuqa la geeyana wax gadanaya baan lahayn sababtoo ah wax macnaha dhammaanay wax gadana aan lahayn awalna go'doonkaas ku jira ayaan qayladhaan u ahay waxaan ka codsanayaa dadka ka soo jeeda gobolka bakool gaar ahaan degmada rabdhuure iyo tuulooyinka hoos yimaado oo dal iyo dibid meeshay joogaan culummada culummada soomaaliyeed idaacadaha iyo meel kasta ay ka hadlaan oo gobolada iyo baaxay u hadlaan dadkaas wax u hadlaa inka oo macnaha waxaan ku tilmaamo aniga garan maayo waxaan ka codsanayaa culummada aqoon-yahanada dadka ilaahay iyo xoolaha siiyey kuwa dalka jooga ku dibidda joogo dal kale ma haysano dad kalena ma haysaneen nin kastaba dalkiisaa dal u eh dadkaas in loo gurmudo loo gurmudo fadhiga laga kaco loo gurmudo wax allaale wixii la awoodi kara loo macnaha loo gurmudo oo la aado oo ma ii sheegtidaa loo gurmudo dadkaasaan codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaa codsanaya dadkaas aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin ayagoo marka hore macnaha go'doon uu haystay go'doon ku jiray ayaa macnaha haddana ay abaartii ugu darsoontay dadka waxay ahayn dad iska beelguraa xoolaleya xoolihii hadday meesha ka baxaanna hadda xaaladooda caadi ma ah waxaan codsanayaa dadka dadkaas ay ka soo jeeda ka soo jeeda oo jooga magaalooyinka oo jooga magaalooyinka oo nooc kasta iskugu jiro siyaasiyiin leh aqoon-yahano leh culamo awdiin leh dhaqan leh nooc kasta leh ha ku mashquulina deegaankii awinka amoyihiin maahan deegaanka ha ku mashquulina markaa sidaas leeyahay waxaan dareemayaa in ay deegaankoodii iyo dal dadkoodii inta iloobeen deegaan kale iyo dadka lagu mashquulsiiye waxna kuu tari mayso soomaaliyada waa inta dharaada nee dhaxan kaama celiyo dhar aadan lahayn dhaxan kaama celiyo marka ayadoo aan isoo gaarnay xilliga isku macsanaanayn jirnay barnaamijkeena inoo soo bilowday saddexda galabnimo inta dib dambe barnaamij kaloo xiisan aan ugu kulmi doono waa bahda wada jiriiriyo isku duuban oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo waxaan u sheegayaa in dadkaas loo burmudo dowladda federaalka ah maamul goboleedka koonfur galbeed oo uu ka tirsan yahay gobolka bakool siyaasiyiinta labada dhinac oo ama federaalka ku jirta ama koonfur galbeed ku jirto dadkaas waa inay u gurmud u sameeyaan